بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacnoo wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladaha dhaca galbeedka qaaradda afrika ay maamulaan nidaamyada keligii taliska ah oo dagaalka u iclaamiyey diinta islaamka sheegayna inay la dagaalamayaan ducaadda xaqa la jahartay iyo dowladda burkina faso oo hoggaanka u haysa ololahan shahaadada dariirnimo ee ka soo ifbaxay mandiqadda si loo badbaadiyo sumcadda washington kongareeska maraykanka oo la horgeeyey miisaaniyad deg deg ah oo lagu maalgelinayo dagaalka iiraan waa kuwii saddexda hoggaamiyey ee isla weynida iyo quruurka uu ku hoggaamiyey dagaallo aan dhammaad lahayn sar u kaca suuqa tamarta iyo qiimaha naftada iyo basiinka oo ku kacaya xawaaro ka dheereeya kan shidaalka ceyriinka ah haddaba maxay tahay sababta ka dambaysa arrintaasi qodobadaas kuwo kale iyo wargeysyada ayaad maanta barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyawm
لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyoom qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa nidaamyada keligii taliska ah ee ka jira galbeedka qaaradda afrika ayaa dagaal ku iclaamiyey diinta islaamka iyagoo sidoo kale ku hanjabay inay beegsan doonaan ducaadda xaqa la jaharta ololahaas oo ay hoggaanka u hayso dowladda riddada burkina faso madaxweynaha dalkaasi ka taliya gaalka lagu magacaabo ibraahim tirawri ee xukunka militari dalkaasi ku maamula ayaa hadalla uu jeediye wuxuu ku jeesjeesay diinta islaamka isagoo si cad u sheegay in waddanku uu ka sarreeyo diinta wuxuuna weeraray ducaadda uu ku tilmaamay inay wadaan wuxuu ugu yeeray islaam xag jir ah taroori oo hadlaya ayaa yidhi haddii kani yahay islaamkiinna waan la dagaalami doonnaa xagjirnimadu waa inay isbaddeshaa haddii kale dagaalku waa uu bilowday wuxuu ku eedeeyey ducaadda iyo culimmada muslimiinta inay wadaan rabshado sidoo kalena wuxuu isweydiiyey sababta qaar ka mid ah muslimiinta ay uga soo horjeesteen sharci cusub oo ay ansixisay xukuumadda wagaduugo kaas oo loogu yeeray xorriyadda diinta ee dalka isagoo ku hanjabay in dowladdu shaqada ay ka eryi doonto khadiibyada uu ku eedeeyey inay faafiyaan wuxuu ugu yeeray fariimo xag jir ah dhanka kale taroore waxa uu ballan qaaday in dowladdiisa ay taageero dhaqaale ay siin doonto imaamyada gudbiya fariimaha ay dowladdu doonayso waxa uu kalou sheegay in wuxuu ugu yeeray qubado shisheeye ee isku dayayaan inay diinta u adeegsadaan sidii u wiiqi lahaayeen xasiloonnida burkina faso sida uu warka u dhigay ibraahim tarawre isagoo sii hadlaya wuxuu sidoo kale weeraray dhallinyarada muslimiinta ee ka soo jeeda burkina faso ee ku maqan dibadda ee wax ka baranaya kuliyadaha shareecada ee ku kala yaalla daafaha caalamka isagoo tilmaamay in waxa ay baranayaan ay doonayaan in mustaqbalka ay ka dhaqangeliyaan burkina faso balse aysan yeeli doonin in ka badan siddeed boqoloo kun oo dhallinyaro muslimiin ah oo dibadda ugu maqan waxbarasho si gaar ahna ugu sugan waddamada carabta ayuu ugu baaqay in si deg deg ah dalka ay ugu soo laabtaan haddii kale ay weyn doonaan dhalashada burkina faso hadalkan ayaa imaanaya iyadoo baarlamaanka kumeelgaarka ah ee burkina faso labaatankii juun uu si aqlabiyad leh u ansixiyey sharci muran xooggan ka dhex dhaliyey bulshada muslimka ah ee burkina faso kaas oo loogu yeeray xorriyadda diinta waxaana si adah kaga soo horjeestay culimmada muslimiinta iyadoo ka jawaabaysa tallaabadaasi wuxuu nidaamka militari ee dalkaasi ka jira uu albaabada isugu laabay masjidka ugu weyn ee jaamaca ah ee ku yaala magaalada wagadugo isagoo sidoo kale xabsiga u taxaabay in ka badan boqol imaam oo ka howlgelayey oo la geeyey xeryo ciidan iyadoo dowladdu ay sheegtay inay siinayso koorsooyin ay ugu yeertay kuwa dhaqan celin ah ibraahim tarowre wuxuu sidoo kale dagaal ku iclaamiyey barashada luqadda carabiga isagoo ku andacooday inaysan ahayn luqaddooda wuxuuna sheegay inay taageersan yihiin oo ay doonayaan in dalka ay si dhammaystiran uga hana qaado dowlad calmaani ah oo ka maran dhammaan diinta islaamka ficiladan xukuumadda wagaduugu ay qaaday waxay sidoo kale ku soo aadayaan xilli ibraahim tarowre saacadihii lasoo dhaafay oo warqadaha aqoonsi ka guddoomay safiirka maamulka gumaystaha yuhuudda uu usoo magacaabay burkina faso majalladda african intelligence ayaana horey u sheegtay in codsiga aqoonsiga safiirka hore loo gudbiyey sannadkii balse hakad uu ku jiray oo ay xukuumaddu hadda aqbashay soo dhoweyntan rasmiga ah ayaa ka dhigan in burkina faso ay ku saf noqotay dowladaha garab taagan maamulka gumaystaha yuhuudda ee xasuuqa ku haya shacabka reer filistiin islamarkaana gumaysiga ku haysta masaajidka barakaysan ee al aqsa
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها خذها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag si loo badbaadiyo sumcadda washington kongareeska maraykanka ayaa loo gudbiyey miisaaniyad deg deg ah oo lagu maalgelinayo dagaalka iiraan haddaba warbixintan soo socota waxaa qodobkaasi inoogu eegayaa walaalkeen nuur cali warsame abuushayba cadaadis siyaasadeed iyo mid dhaqaale ayaa sii kordhaya kaasoo wajahaya maamulka madaxweynaha maraykanka saliibigaha donald trump iyadoo kharashka dagaalka iiraan uu si isa soo tarayso uu u kordhayo wax markii hore loo arkayay howlgal militari oo kooban ayaa hadda isu beddelay caqabad dhaqaale iyo mid siyaasadeed oo gudaha washington ka taagan wasaaradda difaaca maraykanka ee bentagonka ayaa hadda kongareeska ka codsanaysa maalgelin deg deg ah si loo sii wado howlaha militari loona buuxiyo hubkii iyo rasaastii dagaalka ku baxday codsi cusuboo loo gudbiyey kongareeska warbixin ay diyaarisay mid ka mid ah warbaahinta caalamka ayaa sheegaysaa in dhegaysiyadii ugu dambeeyey ee koongareeska ay noqdeen kuwo go'aamin kara mustaqbalka qarashka militariga xilli mucaaradka dimuqraadigu ay sii kordhinayaan dhaleecaynta dagaalka iyo saamaynta uu ku yeeshay dhaqaalaha maraykanka maamulka trump wuxuu ku adkaysanayaa in maalgelinta dheeraadka ahi ay tahay arrin deg deg ah oo aan dib loo dhigi karin toddobaadyadii lasoo dhaafay wasiirka difaaca maraykanka bet hegets ayaa markii saddexaad hortagay guddiyada koongareeska balse markan ma uusan difaacayn oo keliya siyaasadda dagaalka ee wuxuu watay codsi rasmi ah oo lagu dalbanayo siddeetan iyo toddoba bilyan oo dollar oo miisaaniyad deg deg ah sababta loo dalbanayo lacagta hagzad waxauu sheegay in bentagonka uu wajahayo yaraanshiyo weyn oo dhanka dhaqaalaha ah taasoo saamaysay bixinta mushaaraadka ciidamada beddelka qalabka dagaalka iyo dib u buuxinta kaydka rasaasta wuxuu uga digay koongareeska in haddii lacagtaasi aan la ansixin ay taasi dhaawici karto sii socoshada howlgallada militari iyo diyaargarowga ciidamada maraykanka ee ku sugan gobolka wuxuu sidoo kale shaaciyey in qarashka dagaalka la filayo inuu gaaro soddon iyo toddoba dhibic shan bilyan oo dollar dhammaadka bisha sebtembar taasoo ka badan qiyaastii hore oo ku dhoweyd siddeetan bilyan oo dollar lacagtaas waxay daboolaysaa qarashaadka howlgallada ciidamada mushaarka askarta dayactirka qalabka iyo adeegyada zaadka dagaalka oo sii dheeraanaya wasiirka difaaca ayaa sheegay in maraykanku uu weli sii wado go'doominta badda ee iiraan isagoo ku tilmaamay mid guulaysatay sida uu sheegay ujeeddada howlgalladu waa in la yareeyo awoodda iiraan ay ku carqaladeyn karto maraakiibta maramarinbiyoodka hormuus si kastaba ha haatee wuxuu qiray in iiraan ay weli haysato qayb ka mid ah awooddeedii militari qorshaha bentagonka ayaa tilmaamayaa in ku dhowaad siddeetan boqolkiiba lacagta la codsaday lagu bixin doono howlgallada dagaalka maadaama kaydkii hubka casriga ah iyo rasaastu ay si weyn u yaraadeen taasina waxay ku khasbaysaa dowladda maraykanka inay dedejiso wax soo saarka hubka iyo buuxinta wixii dagaalka ku baxay kharashaadka oo sii kordhaya qiyaaso laga sameeyey washington ayaa muujinaysa in haddii dagaalka uu sii socdo heerka uu hadda marayo kharashka guud uu gaari karo ku dhowaad boqol bilyan dollar arrintaasi waxay sii kordhisay walaaca laga qabo saameynta uu dagaalku ku yeelan karo miisaaniyadda dowladda federaalka iyo dhaqaalaha maraykanka inkastoo maamulka trump uu ku doodayo lacagta dheeraadka ahi inay lama horaan u tahay amniga qaranka haddana xubno badan oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ayaa su-aal geliyey sababta dagaalka loo galay waxay ku eedeeyeen maamulka inuu howlgalka bilaabay isagoon aan haysan ogolaansho cad oo koongareeska ka timid taas oo ay sheegeen inay sii kordhisay culayska dhaqaale ee gudaha dalka muran ka taagan koongareeska intii lagu guda jiray dhegeysiga senator jack reid ayaa si adag u dhaliilay maamulka waxa uu sheegay in koongareeska hadda lagu qasbay inuu ka doodo maalgelin cusub oo loogu talagalay dagaal aan sida uu sheegay weli laga gaarin natiijo muuqata sidoo kale waxa uu tilmaamay in gudaha maraykanka ay jiraan adeegyo badan oo u baahan maalgelin halka dowladda ay mudnaanta siinayso dagaal qaali ah goobta dagaalka dhinaca kale ciidamada maraykanka ayaa sii wada weeraradooda gudaha iiraan taliska dhexe ee maraykanka ee centcom ayaa ku dhawaaqay inuu dhammaaday habeenkii kow iyo tobanaad ee weerarada xiriirka ah waxay sheegeen in la beegsaday xarumo ciidan bakhaaro sahnadeed goobaha lagu kaydiyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyo xarumo kale oo militari centcom waxay sheegtay in howlgalladu ujeeddadoodu tahay in la wiiqo awoodda iiraan ay ku khatargelin karto isu socodka maraakiibta ee mara marinbiyoodka hormuus waxay sidoo kale sheegtay in saddexdii bilood ee lasoo dhaafay iiraan lagu eedeeyey inay weerartay in ka badan soddon markab oo ganacsi halka ciidamada maraykankuna ay sugeen amniga boqolaal maraakiib ah iyo malaayiin fuusta oo shidaal ah dhanka kale warbaahinta iiraan ayaa sheegtay in la howlgeliyey difaacyada cirka ee magaalada teheraan iyo gobollo kale xili diyaaradaha maraykanku ay duqeeyeen goobo ku yaala tabriis khusistaan ilaam kurdistaan iyo hormusgan weeraradan ayaa lagu tilmaamay kuwo ka mid ah kuwii ugu ballaarnaa tan iyo markii uu bilowday dagaalka khubaro badan ayaa aaminsan in sii socoshada dagaalka iyo ballaarintiisuba ay kordhinayaan baahida bentagonka ee hub rasaasi oo dhaqaale dheeraad ah sidaas daraaddeed inkasta uu jiro muran siyaasadeed oo xogan inta badan falanqeeyayaasha waxay filayaan in koongareesku ugu dambeyn ansixin doono qayb weyn oo ka mid ah miisaaniyadda la codsaday sababta waxay tahay in ciidamada maalgelinta ay dhaawici karto awoodda ciidamada maraykanka sumxadda washington ee caalamka iyo awooddeeda ay ku sii waddo howlaha militari oo ay u aragto kuwa ilaalinaya danaha istiraatiijiyadeed ee dalka بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
wahagaag imikan waxaad ku soo dhowaataan wargeysyada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen ilyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan wargeysyada ku eegaynaa warbixin ka hadlaysa waa kubey saddexda hogaamiye ee isla weynidooda ay ku hogaamisay dagaal aanan dhammaad lahayn qoraaga ameerikaanka ah ee thomas friedman ayaa daabacay maqaal uu ku baahiyey wargeyska new york times wuxuuna diiradda ku saarayaa siyaasadda isla weynida ee ay ku dhaqmayaan ilaa saddex hogaamiye oo kala xukuntay saddex dal wuxuuna sheegay in raggan kibirkooda uu ku hogaamiyey marxalad adag oo ay garan la'yihiin qaabka ay uga luga baxsan lahaayeen saddexda hogaamiye ee uu sheegaya waa donald trump valadimir putin iyo benyamin netanyahu kuwaas oo inta badan isku daya in xaaladaha kala duwan ay ku wajahaan xal milatari iyagoo muujinaya qaab ah in ay maalmo on ku soo afmeeri karaan xiisada aanan u muuqan kuba sahlan ugu dambayntiina ay ku dhex muquurtaan sidaba la arkay kol hore waxa uu thomas friedman sheegayaa in saddexdan hogaamiye ay wadaagaan aaminsanaanta uu mid weliba aaminsan yahay in uu ka garaad sarreeya dhammaan dalalka kale hogaamiyaashooda fikirkaas ayaana ku riixay ayuu yidhi qaadashada go'aanno qaldan oo dalalkooda geliya dagaallo adag oo aanan si fudud looga bixi karin maqaalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in saddexdan hogaamiye ay isku hareereeyeen dad u soo gudbiye keliya waxa ay rabaan in ay maqlaan kuwaas oo siyaasad xumo weliba oo ay ku kacaan u sacbatuma halkii ay soo dhowaysan lahaayeen shakhsiyaad siiya talooyin dhab ah arrintaas ayaa keentay in ay isbadaan awood islamarkaana dhinacyada ay la loolamayaan ku eegaan in liidata iyagoona u arka kuwa awood ahaan ka hooseeya balse xaaladdu markii ay gaarto gacanka hadal ayuu friedman sheegay in wax weliba ay isbeddelaan hogaamiyaashanna ay ku baraarugaan in dhexda ay kaga jiraan xaalad ka adag sidii ay filashadoodu ahayd friedman waxa uu uga horrayntii soo gudbinayaa siyaasad xumada benyamin netanyahu waxa uu dhaliilayaa ninkan iyo sidii uu u wajahay dagaalka iiraan waxa uu sheegay in netanyahu uu sameeyey qalad istaraatiiji ah markii uu rumaystay in duqaymaha milatari oo keliya ay burburin karaan nidaamka iiraan islamarkaana yuhuudda ay awood u leeyihiin in ay maamulaan wixii markaasi ka dambeeya waxa ka dhici doona gudaha iiraan sida in ay si fudud ku keenaan cidda hogaamin doonta nidaamka iiraan qoraagu waxa uu xusay in hay-adda sirdoonka yuhuudda ee muusaad ay fulisay howlgallo sirdoon iyo daliil qorshaysan oo aad u badan muddadaasi kuwaas oo ka dhacay gudaha iiraan balse taasi ma aysan noqon ayuu yidhi mid israa'iil u sahasha arrimo badan waxaana bannaanka timid sida netanyahu xukuumaddiisa ay uga adag tahay in si sahlan ay u fahanto xaaladda siyaasadeed iyo tan bulsho ee iiraan ka dhex jirta si nidaamkaasi loo rido friedman waxa uu sheegay in muusaad ay ku tiirsanayd muddadan xog ay ka hesha keliya mucaaradka dalkaasi mana jirin xoge ka madax bannaan oo ay shaqaalaheeda rasmiga ah u soo gudbinayeen saraakiisha sahaynada taasoo keentay in netanyahu wax weliba uu u qaato qaab sahlan iyo in uu aamino in si deg deg ah lagu burburin kara nidaamka ilaalada kacaanka iiraan xogtan ay muusaad ka helayeen dhanka mucaaradka iiraan waxay saameyn ku yeelatay donald trump oo isagana aaminay in nidaamka ilaalada kacaanka iiraan lagu burburin karo qaab sahlan isagoona iska idna tiray xilligaasi digniina ka soo baxaya saraakiisha ameerikaanka kuwaas oo u sheegayey in tani aysan ahayn mid sahlan nidaamkanna aanan lagu burburin karin qaabka netanyahu iyo isaguba ay tahay filashadooda waxauu sidoo kale sheegay in muusaad ay diyaarisay qorshe lagu soo celinaya madaxweynihii hore ee iiraan maxamuud axmed najaad si uu mar kale u hogaamiyo talada dalkaasi maadaama ay u arkeen mid u cansami kara danahooda balse qorshahaas ayaa isagana fashilmay tomas friedman waxa uu markan u gudbayaa dhanka ruushka iyo hogaamiyaha dalkaas valadimir putin waxa uu sheegay in putin uu isagu aaminsanaa ka hor dagaalka in wax weliba ay sahlan yihiin yukrainna ciidankeeda ay ku burburin doonaan wakhti kooban shacabka dalkaasna ay yihiin kuwa doonaya nidaamka moscow wax dhibaato ahna aysan kala kulmi doonin kolka dalkaasi ay gudaha u galaan balse wax weliba ma aysan noqon sidii uu sawiranayay valadimir putin sida lagu sheegay maqaalka sirdoonka ruushka ayaa galay qalad la mid ah kii muusaad maadaama xogta ay gudbinayeen ay ahayd mid keliya u roon dhagaha putin iyo madaxda kale ee ruushka islamarkaana aanan ka tarjamayn xaqiiqada dhabta ah dagaalkii waa ay gashay moscow ilaa haddana waa mid socda wax welibana waxay ka tallaabeen sidii filashadu ay ahayd waxaana hadda muuqata in putin qabkiisii uu dalkiisa geliyey xaalad adag oo weli uu ka loga baxsan la'yahay waxa uu maqaalka markan u jihaysanayaa dhanka maraykanka friedman ayaa sheegay in trump uu si buuxda ugu fashilmay dagaalkii iiraan kaasoo uu galay ayuu yidhi isagoo aanan haysan wax isbahaysi ah islamarkaana iska idhnitiraya digniinaha uga imanaya dadka ku xeeran isla weynidaas natiijadii ka soo baxdayna waa midda muuqata iyo in hadda uu garan la'yahay qaabkii uu ku soo afmeeri lahaa xiisaddan kolba taabanaysa jiha cusub dagaalka uu ku haminaya trump in si deg deg ah uu ugu guulaysto ayay warbixintu sheegtay in fursad dahabi ahba uu siiyey iiraan iyadoo xoojisay cadaadis ay markii hore ka gaabin jirtay sida in ay adkaysay ammaanka marimbiyoodka hormus islamarkaana ay cunaha qabato maraakiibta ganacsi ee caalamka iyo in cadaadis ay saarta xulafada maraykanka ee khaliijka ugu dambayntii waxa uu qoraagu sheegay in dhammaan xiisadahan ay galeen hogaamiyaashan weliba iyaga oo qab ku jiro ay u muuqatay in lagu soo afmeeri doono miiska wadahadalka halkii ay filashadoodu ahayd guul milatari oo dhammaystiran in ay ka gaaraan maadaama aysan jirin ayuu yidhi dhinac awood u leh in uu sii wado dagaalkan ee ay markii horeba ku soo galeen qiyaasaha qaldan ee aanan ku salaysnayn xaqiiqada waaqaca taalla guud ahaana dhegaystayaal waa inaga intaa wargeysyada aan markanna dib ugu laabanna dhanka walaalkeen suheyb cabdulaahi iyo qaybaha ka harayay barnaamijka caalamulyow بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وروجة القلب ضد في مجاريها
وهجاج sar u kaca suuqa tamarta iyo qiimaha naftada iyo basiinka ayaa ku kacaya xawaaro ka dheereeya kan shidaalka ciirinka ah warbixintan soo socota waxaa qodobkaas inoogu eegayaa walaalkeen xaadis cabdiqaadir qiimaha saliidda ceyriinka waxa uu saameyn ballaaran ku yeeshay dhaqaalaha caalamka waxaana taasi ay keentay in qiimaheeda uu ka mid noqdo waxyaabaha ugu badan ee soo jiita indhaha falanqeeyaasha iyo ganacsatada suuqyada taniyo markii uu bilowday dagaalka iiraan warshadaha sifeynta saliidda ee dalal kala duwan ayaa la kulmay carqalado iyo cadays sababa in wax soo saarka sifeynta saliidda adduunka uu hoos u dhaco qiyaastii shan milyan oo fuusto maalintii rubicii labaad ee bilaha sanadkan marka loo barbardhigo isla muddadaasi sanadkii hore celceliska heerarka ay ku shaqaynayeen warshadaha sifeynta ayaa gaaray toddobaatan isideed milyan oo fuusto maalintii sida ay sheegtay wakaaladda reuters oo soo xigatay xogta hay-adda caalamiga ee tamarta wakhtigan xaadirka ah keedka naftada iyo basiinka ayaa ku dhow heerarkii ugu hooseeyey ee la diiwaan geliyo muddo sannado ah sidoo kale faa'iidada sifeynta saliidda oo ah farqiga u dhexeeya qiimaha saliidda ceyriinka iyo qiimaha shidaalada laga soo saaro ayaa si weyn u kordhay taasina waxay ka dhigan tahay in qiimaha naftada basiinka iyo noocyada kale ee shidaalka uu si aada uga sarreeya korarka ku yimid qiimaha saliidda ceyriinka lafteeda dagaalkii maraykanka iyo iiraan oo bilowday sideed iyo labaatankii febraayo ee sanadkan ayaa sababay inay carqaladoodu isku socodkii maraakiibta ee marinka hormus kaasoo ka hor dagaalka ay mari jireen ku dhowaad labaatan boqolkiiba sahayda caalamka ee saliidda shidaalada laga soo saaro ee gaaska dabiiciga ah saameynta dagaalka kuma ekaan oo keliya hakad ku yimid maraakiibta isticmaasha marinka hormus balse waxaa sidoo kale gaartay warshado waaweyn oo sifeeya saliidda oo ku yaal dalalka khaliijka kuwaas oo qaar si buuxda u joogsaday halka kuwo kalena ay qayb ahaan u yareeyeen xaddiga wax soo saarkooda sida wakaaladaha wararku sheegayaan arrintan waxay sababtay inuu yaraado shidaalka la sifeeyey ee la geeyey suuqyada caalamka weli waxaa hooseeya dhoofinta shidaalka laga soo saaro saliidda ee gobolka khaliijka marka loo eego dhoofinta saliidda ceeriinka xogta shirkadda kabiler oo reuters soo xigata ee muujinaysa in gobolka uu bishii juun dhoofiyey qiyaastii afar milyan oo fuusto oo saliid ceyriin ah maalinkii halka shidaalada la sifeeyey ay ahaayeen hal milyan oo fuusto maalinkii oo keliya taasoo u dhiganta shan iyo labaatan boqolkiiba heerarkii la diiwaangelin jiray ka hor inta uusan dagaalku bilaaban iyadoo dagaalada u dhexeeya washington iyo dahraan ay mar kale sii xoogeysanayaan waxaa dhanka kale la filayaa in dhaqdhaqaaqa maraakiibta ee hurmus uu sii yaraado taasoo macnaheedu yahay in yaraanta sahayada shidaalada kala duwan ee suuqyada caalamka ay sii socon karto taasoo kor usii qaadi karta qiimahooda weeraro isdabajoog ah oo bilihii u dambeeyey lagu qaaday warshadaha sifeynta saliidda ee ruushka ee si weyn u dhimay awoodda waxsoo saarka ciidamada yukrein ayaa adeegsanaya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee daroniska si ay u beegsadaan dhowr warshadood oo ku yaal gudaha dalka ruushka labadii bilood ee lasoo dhaafay yukrein waxa ay weerartay sagaal iyo toban warshadood oo sifeynta saliidda oo ruushku leeyahay kuwaasoo awoodooda sifeynta ay gaaraysa ku dhowaad afar dhibac sagaal milyan oo fuusto maalinkii taasoo u dhiganta ku dhowaad toddobaatan boqolkiiba awoodda guud ee sifeynta saliidda ee ruushka waa sida ay sheegtay wakaaladda bolomberg weeraradan ayaa hoos u dhigay waxsoo saarka naftada ee ruushka ku dhowaad saddex meelood meel sida lagu sheegay qiyaaso ay soo xagatay bolomberg sidoo kale waxaa si weyn hoos ugu dhacay waxsoo saarka bisiinka iyo shidaalka diyaaradaha arrintan ay ku khasabtay moscow inay joojiso dhoofinta naftada taasoo sii xoojisay yaraanta shidaalkan ee suuqyada caalamka dhanka kale shiinaha ayaa isagoon waxa uu dareemay cadayska ka dhashay dagaalada bariga dhexe iyo ukrein bikin waxa ay si weyn u dhintay heerka ay ku shaqaynayeen warshadaha sifeynta saliidda si ay ula qabsato hoos u dhaca ku yimid soo dejinta saliidda tan iyo markii uu bilowda dagaalka iiraan sidoo kale warshada kuwa sifeynta saliidda oo ku yaal qaybo ka mid ah dalalka aasiya ayaa yareeyey howlahooda sababo la xidhiira yaraanta sahayda saliidda ceriinka doorka warshadaha sifeynta saliidda maraykanka marka la eego intii lagu guda jiray lixdii bilood ee hore ee sanadkan maraykanku waxa uu kordhiyey wax soo saarka noocyada shidaalka la sifeeyey sida bisiinka naftada iyo shidaalka diyaaradaha si uu wax uga bedelo hoos u dhaca dhanka suuqyada kadib dagaalkii iiraan sida ku warramayso reuters maraykanku waxa uu noqday gabaadka ugu dambeeya ee sifeynta saliidda maadaama uu ah dalka ugu weyn ee daboolayay baahida sii kordhaysa ee shidaalka si kastaba xaaladda ayaa ah mid issii bedelaysa kaydka saliidda ceeriinka ee maraykanka oo ay ku jiraan kaydka ganacsiga iyo midka dowladda ee xaaladaha degdeg ah ayaa si weyn hoost ugu dhacay tan iyo markii uu bilowday dagaalka iiraan iyagoo gaaray heerkii ugu hooseeyey tan iyo kun sagaal boqol siddeetan afartii sidoo kale kaydka bisiinka ayaa gaaray heerkii ugu hooseeyey ee xilliga xagaaga tan iyo labada kun labaiyo tobankii rayters waxa ay tilmaantay in cadayska saaran kaydka shidaalka ee gudaha maraykanka oo ay weheliso korarka baahida shidaalka ee xilliga xagaaga ay ka dhigan tahay in warshadaha sifeeya saliidda ee maraykanku ay hadda ka awood yaryihiin sidii hore inay suuqyada caalamka usii kordhiyaan sahayda shidaalada la sifeeyey dhanka kale hay-adda caalamiga ah ee tamarta ee loo soo gaabiyo i e a ayaa sheegtay in dalalka xubnaha ka ah ay ka soo saareen keedkooda istaraatiijiga ku dhowaad laba boqol iyo sagaashan milyan oo fuusto oo saliid ah taniyo markii lagu dhawaaqay qorshahaas kow iyo tobankii maarso ee sanadkan bishii maarso hay-addu waxa ay ogolaatay in la sii daayo afar boqol milyan oo fuusto saliid ah taas oo ahayd tiradii ugu badneed ee abid laga sii daayo keedka istaraatiijiga ah ujeeddadu waxa ay ahayd in lagu yareeyo korarka qiimaha saliidda ee caalamka kadib markii uu bilowda dagaalkii maraykanka iyo yuhuudda ay la galeen iiraan agaasimaha fulinta ee hay-adda caalamigaha tamarta faatix biirol ayaa maalintii shalay ee talaadada waxa uu sheegay in inkastoo suuqa saliidda caalamka uu weli leeyahay xoogaa keed ah oo badbaado u ah sahayda haddana dib u furitaanka marinka hormud si aan caqabad lahayn uu muhiim u yahay ka hortagga in ammaanka tamarta dunida uu sii xumaado biirol oo uu soo xigtay wargeyska the new york times ayaa sheegay in suuqa shidaalka gaadiidka sida bensiinka iyo naftada uu yahay mid si gaar ah walaaca looga dareemayo waxa uu xusay in waxsoosaarka warshadaha sifeynta saliidda iyo sahayda shidaalada laga soo saaro aanay la jaan qaadi karin korarka ku yimid dhoofinta saliidda ceyrinka hay-adda caalamiga ee tamarta ayaa hore uga digtay inay dhici karto dhibaato ku timaada sahayda sida bensiinka iyo naftada taas oo ay sabab u yihiin saameynta dagaalada bariga dhexe iyo ruushka ay ku yeesheen warshadaha sifeynta saliidda islamarkaana isticmaalka bensiinka ee caalamka ayaa weli sare usii kacaya iyadoo dowlado badan ay qaadeen tallaabooyin ay muwaadiniintooda uga ilaalinayaan korarka qiimaha shidaalka hay-addu waxa ay sheegtay in natiijada arrimahaas ay noqotay in saliidda laga soo saaro keedka istaraatiijiga ay ka badato heerkii caadiga ahaa waxaana ka digtay in haddii xaaladdan ay sii socoto islamarkaana waxsoosaarka warshadaha sifaynta saliidda uu sii yaraado sahayda bensiinka ay noqon doonto mid kooban xilliga xagaagan marka la isku geeyo dhammaan sababahaas waxaa muuqata in suuqa laga soo saaro shidaalka la sifeeyey uusan waqti dhow arki doonin koror weyn oo dhanka sahayada ah dagaalka sii xoogeysanaya ee u dhexeeya washington iyo teheraan ayaa hoos u dhigay isu socodka maraakiibta shidaalka ee marinka hormus halka dib u soo kabashada warshadaha sifeynta saliidda ee ruushkana ay qaadan doonto wakhti dheer xitaa haddii ay joogsadaan weerarada ukraine
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور
waa hagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballanah inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى